kulanti waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba o aada joogtaan waana siddeed iyo tobanka bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhawaada dhegaystayaal warka redio wardheer oo dhan xilli warbixin kasoo baxday jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay kusoo bandhigtay magacyada ragga ay sheegtay inay xiriir dhowlo leeyihiin ururada al-shabaab iyo weliba kuwa kale oo argagixisa ayaa arrintaasi waxaa siyaabo kala duwan ugu hadlay raggii eedaynta loo jeediyey sakariye xaaji maxamuud cabdinuur siyaad oo loo yaqaano cabdiwaal iyo weliba ogaasis maxamed weli kuwaasoo warbixinta kasoo baxday qaramada midoobe ay ku sheegtay in siyaabo kala duwan ay gacan ugu geystaan islamarkaana ay u taageeraan xarakada al-shabaab cabdi nuur siyaad cabdiwaal ayaa lagu eedeeyey inuu leeyahay maleeshiyaad badan oo dilalka qorshaysan fuliya kuwaas oo tiro ahaan lagu sheegay inay ka badan yihiin boqol ruux sidoo kale ogaas maxamed weli ayaa dhankiisa lagu eedeeyay in al-shabaab uu u qaabilsan yahay dhanka dhaqaalaha islamarkaana kulamo uu la qaatay dowladda eritrea taasoo dhaqaale kaga soo qaaday al-shabaab si dagaalada soomaaliya ay usii socdaan sakariye xaaji maxamuud ayaa isna waxaa lagu eedeeyey sida ku qoran waraaqda kasoo baxday kooxdan qaramada midoobe hoos tagta ee ka shaqaysa ilaalinta eritrea iyo weliba soomaaliya arrimaha cunaqabatayka hubka in al-shabaab uu u qaabilsan yahay dhanka dhaleecaynta dowladda soomaaliya aanu ku horumarnay sakariye xaaji maxamuud ayaa waxa uu been abuur ku tilmaamay eedeymaha loo jeediyey ee ah inuu xiriir la leeyahay xarakada al-shabaab waxaana uu sheegay in warbixintaasi ay tahay mid aan laga fiirsanin sakariye xaaji maxamuud ayaa kooxda monitoring group ee warbixinta soo saartay ku sheegay kuwaan khibrad badan lahayn waxaana uu sidoo kale tibaaxay in hadalladaasi dhammaan ay been abuur yihiin kooxda monitoring group la yidhaahdaa waa koox calooshooda ushaqaystayaal ah oo ka ganacsada ummadda soomaaliyeed mersenarismeye ummadda soomaaliyeed bay ka ganacsadaan siday maalin walba dadka soomaaliyeed dadka ugu wanaagsan ay u taagirgarayn lahaayeen oo u muxuu ahaa wax uga sheegi lahaayeen dawladda soomaaliyeed wax ka sheegaan dad muxuu ahaa aan dembi lahayn ay dembi saaraan kuwaan waxbay yidhahdaan waxbay xadeen marka waa koox la yaqaano oo caan ku ah arrintaas qof qof baan lagu naqaanaa waxaa joogi jiray nin la odhan jiray mad given oo soomaali cadowgeeda ah haddana kuwo kalaa jooga marka anigana boqolaal jeer bay waxay ugu bilaabeen labadii kun iyo sagaalkii waxyaalaha igu haystaa waxaa kamid ah ciidamada ajnabiga dalka ha joogeen maxaad ka rabtaa hal laydin qabsado qarniga koob iyo labaatanaad ethiopia ha idin qabsato kenya ha idin qabsato uganda ha idin qabsato maxaa idin ku jira adiga maxaa kugu jira ma ogolaasi waxaasna waxaan ogolaan karna ma gurigaygu wey soomaaliya waa koox isticmaalka ushaqaysa yihahdaa ogaas maxamed weli ayaa isna waxa uu sheegay inay tahay been la buunbuuniyo islamarkaana la doonayo in lagu dhaawaco sumcadiisa waxaana uu sheegay inaanay jirin wax xiriir ah oo kala dhexeeya dowladda eritrea
midda farsoodaha ay u yaqaaniin hadday ka wadaan nimankaani anugu waxaan diidanahay ciidamada shisheeyaha ee wadanka jooga iyo waxaan diidanahay tasuurka waxa la yidhaahdo gumeysiina waan kasoo horjeedaa oo ma ogoli waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed inay wada hadasho inay wax isla meel dhigto inay ayadu isu tanaasusho ayadu inay ismaamusho in ay awoodda ayadu yeelato ilaahay baa awoodda leh awoodda maamulka inay ayadu yeelato mana ogolaanayo marnaba gumeysina ma ogolaan doono insha allahu dastuurna ma ogolaan doono iyo dimuqraadiyo ilaahay subxaana watacaala kitaabku ilaahay noo soo dejiyey ninka shabaabka xaggeeda markii la yidhaahdo anigu shabaab miihi dadkuna way og yihiin idinkoo dambaawo ummadda soomaaliyeed baa ka warqabta hadee dad iska ama muxuu ahaa iska qabaleyiina ama ayagu dana gaara iska wata ama dadka jawaabid muxuu ahaa nimankaan wadanka haysta waa aragtidooda goonida laakiin ama nin oday aan hayo soomaaliya ururka shabaabna kama tirsani shabaabna aniga miihi shabaabna xataa taageeradii aan taageeri jiray muddo dheer ka hor baan kala laabtay idinka intaasoo jeer iga waraystay ummadda soomaaliyeed oo dhanna way ogtahay ilaahay subxaana watacaalana wuu ogyahay oo qalbigayga maanta muxuu ahaa waxa ku jira shabaabna inaana taageero haynin dowladda inaana taageero haynin
cabdi nuure siyaad cabdiwaal ayaa isna eedayntaasi waxa uu sheegay inay tahay mid mas-uuliyad darro ah waxaana kooxda warbixintana uu soo saartay ku tilmaamay ganacsato beenaalayaal ah waxaan waxba ka jirin oo beena weeye waana la yaqaanaa kooxdaas dadka taabadka wata oo magaalada muqdisho dhex wareegayay oo ciyaalka yaryarka ah inta hungursiiyaan ayay waxa beena u doodoobaan oo u qoraan ayakuna waxaasay dhaqaale uga raadsadaan miicilka iyo kuwa magaca soomaaliya dhaqaale ku cunaan waana wax dad yidhaahda magacaaga aan kaa saara magacaaga waxa waxaas ku jira waxa inaad keentaan lagaa rabaa dad yidhaahda weeye way ogtihiinoo laba ganacsada ay horay u geliyeen qof walbay geliyeen iyo orag inay sheegsan lahayn markii la ogaaday sabcadoodu waa wax iska luntay waana ninka xulka oo naagta soomaalida haysta oo oo cadaanka ah iyo kuwa xulka oo jawaasiiska ah oo raqiiska ah oo la shaqeeya waxaas aniguna ceebataleyana weligay ma tegin ayayna lamanihi waa dal ehel aan nahay oo aan anagu xaqdada ka qabin oo dad maaragtay dadka maanta aan isleenahay soomaali haddaad tihiin dadka in kugu xigo la dhashay weeye laakiin anigu mana tegin kooxda monitoring group ayaa toddobaadkan waxay soo saartay warbixin ay kaga hadlayso cunaqabataynta soomaaliya iyo weliba eritrea iyadoona raggani iyo weliba rag kale oo la sheegay in warbixinta ay ku jiraan ay ku eedeysay inay qaabab kala duwan u taageeraan al-shabaab afyeenka ciidamada amisoom ayaa waxa uu ka hadlay bixitaanka ciidamada etoobiya qaar ka tirsan gobolada dalka warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha redio wardheer maxamed nuur amiin afhayeenka ciidamada amisom korneel cali aadan xumed ayaa maanta waxa uu ka warbixiyey bixitaanka ciidamada etoobiya ee gudaha dalka soomaaliya isagoona sheegay wadahadal iyo isfaham inay ku baxeen ciidamada etoobiya dhowaana magaalada baydhabo la gaarsii doono ciidamo dheeraad ah oo ka socda midooda afrika gaar ahaan amisom kuwaasi oo bedeli doona ciidamadii hore uga baxay halkaasi etoobiya gebi ahaanba magaalada baydhabo iyo qaybo kamid a gobolkaasi bay ayaa waxa isaga baxay ciidamadii joog ku sugnaa ee ka socday dowladda etoobiya iyagoona u ruqaasaday qaybo kamid a gobolkaasi bokool halkaas oo ay weli ku sugan yihiin qaybo kamid a maleeshiyaadka al-shabaab ee diribta kula jira dowladda federaalka ah ee soomaaliya afhayeenka amisom korneel cali aadan xumed ayaana shirkiisa jira ay sidoo kale kaga hadlay dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacayay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan qaraxyada sida qorshaysan loo soo abaabulo ee lala bartilmaamay sanadii ciidamada amisom oo maalintii shalaydood ugu dambeysay qarax lagula egtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolkaasi jubbada hoose inkastoo wax khasaaraha uusan kasoo gaarin ayuu haddana uu sheegay in ay tahay xaaladda ammaan mid aada usoo hagaagaysa kana wanaagsan sidii ay ahayd muddooyinkii lasoo dhaafay dhanka kale sarkaal u hadlay ciidamada etoobiya ayaa sheegay inaysan ka bixi doonin gudaha dalka soomaaliya tan iyo inta ay ka baaba-ayaan maleeshiyaadka al-shabaab oo weli dirir kula jiro ciidamada etoobiya qaybo kamid a dalka soomaaliya sarkaal sare oo u hadlay dowladda etoobiya ayaana sheegay inay soo dhaweynayaan mar walba dowladda soomaaliya iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed sidii wanaagsaneed ay ula shaqeeyeen intii ay ku sugnaayeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay bixitaanka ciidamada ayaana kusoo aadaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay si aadan loo hadal hayay kabixitaanka ciidamada etoobiya ee gudaha dalka soomaaliya waxa uuna sheegay in ay u ruqaasadeen dhanka iyo qaybo ka mid a gobolkaasi bokool iyo gada oo ay ku sugan yihiin weli sida uu yidhi maleeshiyaadka al-shabaab maxamed nuur wardhe radio muqdisho
halka warkaasi idin halka warkaasi idinkaga imaanayana waa radio wardheer waxaa mar kale dalka koonfur africa boob xoogan loogu geystay in badan oo kamid a dukaamada iyo weliba goobaha ganacsigu ay leeyihiin dadka soomaalida ee dalkaasi ku nool magaalada bretoria ee dalka koonfur africa ayaa xalay lagu biliqaystay in ka badan labaatan dukaan oo ay leeyihiin dad soomaali iyo weliba ajaanib isugu jira kadib markii weerar ay ku qaadeen shacabka u dhashay wadankaasi koonfur africa ilaa iyo hadda ma jiraan wax dhimasho ah oo ka dhacay goobtaasi iyadoona qaar ka mid a milkiilayaasha goobaha boobka loo geystay ay ku eedeeyeen ciidamada booliisku inaanay gacan ka helin xilligii dhibaatadu ay jirtay oo hal saac kadib ay soo gaareen goobtii ay mashaqadu ka dhacday taasina waxay caddaynaysaa bay leeyihiin in ciidamada koonfur africa aanay dan iyo xaajo ka lahayn dadka soomaalida iyo weliba ajaaniibka kale goobaha la bartilmaameysanayo ma ahan soomaalida oo keliya balse waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha ganacsiga oo ay leeyihiin dadka kasoo jeeda wadamada bakistan iyo weliba hindiya kuwaas oo iyana ganacsi xoogan ku leh koonfur africa wadamada reer galbeedka shirkadahooda shidaalka qoda ayaa damacsan in baaris ay ka sameeyaan deegaanada la isku haysto ee soomaaliya taas oo sababi karta isku dhacyo dagaal cusub sidaasi waxaa ka degtay warbixin qaramada midoobay ay soo saartay oo weli aan la shaacinin warbixintan oo sanadlaha ayaa hay-adda qaramada midooba u qaabilsan ilaalinta cunaqabataynta saaran wadamada soomaaliya iyo weliba eritrea waxay xuseeyeen in khatar badan ay kasoo wajahan tahay shidaal qodida dalka soomaaliya waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay in dowlada federaalk iyo weliba maamulada kale ee dalka ka jira oo iyana fahamsan inay awood u leeyihiin in ay shirkadahaasi ruqsado u siiyaan baaritaan lagu sameeyo shidaalo deegaanadooda laga qodo ay khatar kala noqon doonto warbixinta nabaadu dheerayd ayaa waxaa lagaga digay in dagaalo sokeeye oo qabiil ku salaysan ay soomaaliya ka dhici doonaan haddii aan laga hortegin islamarkaana arrimahaasi ay sababi karaan burbur dowladnimo warbixintan oo dhammaystirana wararkayaga kale ee dambe ayaad ku maqli doontaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer oo idiin akhrinaya anigoo ah maxamed cusmaan waa naga intaa akhyaaray waana inoo mar kale haddii aad laydmo inta ka horeysa nabadgelyo